شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maantoo bisha rabadaan ay tahay shanta bisha rabadaan kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan sideed iyo labaatanka bisha shanaad labada kun iyo labaatanka waxaan insha allahu tacaala walaaleel halkan idinka soo gudbin doonaa kelmad kooban oo ku saabsan axkaamta siyaamka waxaana kelmaddaana la wadaagi doonaa fadiilat asheekh rashiid macali maxamuud cige isaga ayaan mikrofoonka ku wareejinayaa sheekha waxaan leeyahay kusoo dhowo sheekh falyatafadal mashkuuran wama'juura
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira wbacd in shaa allahu tacaala kelmad kooban oo ka waramaysa axkaanta soonka yacni soonku waa shay cibaado ah axkaam buu leeyahay shuruud buu leeyahay aadaab buu leeyahay in yaroo kooban ayaa kelmaddeennan ugu horreysa aan kaga warrami doonaa soonku horta shuruud buu leeyahay shuruuddu waa laba shuruud wujuub iyo shuruudu sixatin culummadu labadaasay u qaybiyaan soonku markaa wuxuu leeyahay shuruudda soonku ku waajibayo ama soonku goormuu waajibayaa afar shardi weeyaan al islaamu qofku inuu islaam yahay waxaa baxay qofkii gaalka ah qofka gaalka ah waa laga rabaa inuu soomo laakiin shahaadateynkii iyo iimaankii baa ka horeeya albuluuqu waa inuu qaangaadho qofkii yaraa ee saqiirka ahaa waajibkuma aha laakiin de waa in tarbiyaddii waa in lagu tarbiyadeeyo oo dee lagu maaragta ababiyo alcaqlu wuxuu ku waajibayaa qofkii caaqilka ahaa ee muslimka ahaa ee baaliqa ahaa caqliguna waa qofkii caqliga lahaa qofkii waalnaa soonkuma saarna alqudrata calayhi inuu kari karo qofkii aan kari karin ama qofkii weynaaday tusaale ahaan oo kale ee dee da-diisu ay weyn tahay fidyaa saarana uu ka dhacaya qofkii xanuunsanaya ee xanuunkiisu wax raja aanu lahaynna isaguna waa la mid afartaa shuruudu wujuubi soon baa laydha shuruudda uu soonku ku ansaxayo soonku goormuu ansaxaya lix shardi ayaa lagaa rabaa al islaamu qofkii gaalka ahaa kama ansaxayo waayo iimaankii iyo shahaadateynkii baa laga rabaa alcaqlu qofkii waalnaa hadduu soomo oo ay dhacdo kama ansaxayo anniya waxaa la doonayaa habeenkii inuu niyada ku qabto soonka faralka ah soonka naafilada ah ee sunnaha ahna maalintii isaga waa la niyoon karaa habeenkiibaa faralka la niyoonaya inqitaacu dami lxaydi wanifaas waa inuu ka go-o ruuxii dumarka ahaa dhiiggii xaydka ama nifaaska haddii xaydkuu ka yimaado ama nifaaskuu ka yimaado soonkuu ka jabaya iyadoo sooman marka waxaa shardiya in labadaasi ay ka go-aan gabadhu waa inay daahir tahay markaa way soomi kartaa haddii kalena ma soomi karto waxaa kaloo ka mid a shuruudda soonku ku ansaxayo adtamyiis inuu qofku wax kala soocayo inanka yar ee aan waxba kala soocayn soonkiisu ma ansaxayo ee dee yar ee laba jir ama saddex jir ah soonkiisu ma ansaxayo laakiin toddoba jir ama sideed jir tusaale ahaan ama qof weyn muu qaangaadhin laakiin de waxbuu kala garanayaa khayrkii iyo sharkii su-aasha la weydiinaya wuu fahmayaa kaasi hadduu soomo way ka ansaxaysaa ajarkana uu yeelanaya walaalayaal intaasaa shuruudda uu soonku ku ansaxayaa waa intaa waxa- waxaa jira waxyaabo soonka jebiya soonka maxaa jebiya culummadu masaa'il badan ama dee qodobada badan bay sheegaan kow cunitaanka iyo cabitaanka camdan uu cunay uu cabay u kasbu u cunay una- una cabay soonkuu ka jabaya soonkii uu ka jabay waana dee inuu qalleeyaana saaran aljimaacu camdan wuxuu sameeyey galmo yacni xaaskiisii buu galmooday maalin rabadaan ama isagoo soomanba soonkaasi waa ka jabay alqay-u camdan matag buu iska keenay isagu matag ayuu iska keenay alistimnaa ama biyihii shahwadda ama shahwadiisii buu iska keenay ama dee gacantiisuu iskaga keenay soonkii waa ka jabaya maalinta waana ku dambaabaya alxaydu wanifaas maalintii iyadoo la sooman yahay ayaa ruuxii dumarka ahaa ama xayd baa ka yimi ama nifaas ama dhiiggii xaydka ama kii nifaaska soonkii uu jabay aridda haddii walciyaadu billaah diinta ama ilaahay buu caayay ama diintuu caayay ama diintiiba waa ka ridoobay isagoo sooman soonkii uu ka jabay markaa ilan diintii buu ka baxaye soonki waa ka jabay waxaa kaloo soonka jebiya alcasmu cala alfitri wuxuu goostay inuu soonka jebiyo maalin rabadaan baa wuxuu go-aan ku gaadhay inuu jebiyaba maaha shaki ama maaha miyaad jebisaa mise waad iska cuntaa kaa maaha wuxuu goostay inuu cuno laakiin markaa weli wax muu samayn soonkuu ka jabaya marka innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi xadiiskaas haddee laga qaadanay qofku waxa uu goosto qalbiga ku goosto uu ku dadaalo dee markaa uu sameeyey ficilkiisay markaa la mid tahay waxyaabaha jebiya waa toddoba waxaa jira waxyaaba aan jebin qofku hadduu ilig iska saaro soonkii xuma noqonayo hadduu sambooro soonkii xuma noqonayo hadduu maydho soonkii xuma noqonayo marka waxaa jira waxyaaba soonka aan jebinoo dadku iska shakiyaan bahalkan dawadan lagu cadeedo ee macjuunka ah waa laga fiican yahay macjuunka iyaga qofku maadaama uu sooman yahay hadduu dee ilkihii macjuun ku cadaydo ama dawadii cadayga uu ku cadaydo waxaaba laga yaaba gudaha inay wax galaan marka waxa fiican kuwaana inuu iska ilaaliyo laakiin eh, soonka wixii dhaawacayey ama waxyaabihii jebinayey waa toddobadaa qodob baynu soo sheegnay En, haddii uu istoobo eh, sida saxda ah soonka xuma noqonay uu istoobay soonkii waxba ma noqonin waa la isku khilaafay laakiin sida saxda ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu istoobay isagoo oo sooman ayuu istoobay marka intaasi waa waxyaaba ugu muhiimsan Eh, soonka iyo sunnihiisa dhowr qodob inuu dedejiyo aafurka waa sunne marka sidaa cadceedu u dhacdo ee dee la hubsado cadceeddii inuu soo inuu aafuro taakhiiru suxuur suxuurta in dib loo dhigo wax- suxuurtu waa barako waa in dib loo dhigo Een, marka la aafurayo la eedaamo inuu ducaysto Ee, thaba- ee, maaragtay ee, dahaba dama wabtallat alcuruuqu wathabata alajru in sha allah ducadii waalidka ahayd ee saxiixa ahayd inuu markaa akhriyo haddii uu helayana timirtii rudabka ahayd ee qoyaneeda radabka ee dee timirta ayaana fiican inuu ku aafuro qofka soomani acmaasha khayrka walaalayaal inuu ku dadaalo wax allaala wixii camal khayra rabadaanta ku dadaal qof adoo sooman hadduu ku caayo waxaad ku tidhaahda war waan soomanahay sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ha yidhaahdo innii saa'im war anigu waan soomanahay ee, intaasaa ugu muhiimsan ee, sunnihii soonku uu lahaa ee, waxyaabaha jebiyana aynu iska ilaalino shuruudu waa laba shuruudu wujuub iyo shuruudu sixa in la ilaaliyo shuruudda soonkuu leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu fiqiga diinta iyo fahanka diinta ina waafajiyo baaraka allahu fiikum wajasaakum allah khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu jasaaka allaahu khayran wa axsan allaahu ilayk ilaahi subxaana wa tacaala sheekha miisaanka xasanaadka ugu daro inagana haynaga yeelo kuwii ka faa'iidaysta een, qowlkana dhegeysta kiisa wanaagsanna qaata wabaaraka allaahu fiikum wajasaakum allaahu khayran wa axsan allaahu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online